ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaalka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol soddon iyo lixaad oo xidhiir ah nusratu lislaam walmuslimiin oo weeraro ka fulisay dalalka burkina faso iyo nigeriya mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga yemen oo lagu dilay waddanka masar wasiirka arrimaha gudaha imaaradda islaamiga mowlow israajudiin xaqaani oo xafiiskiisa ku qaabilay waalid carruurtiisa u horay halgankii jihaadka ee dalkaas lagula galay maraykanka iyo xulafadiisa dowladda ruushka oo sheegtay in in ka badan kun askari ay ku dishay dagaallo ka dhacay mid ka mida magaalooyinka yukrain iyo macluul daran oo ku dhufatay qaybo ka mida waddanka etoobiya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idiil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo lixaad oo xidhiir ah hadba wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira duqaymaha iyo dagaalada halkaas ka dhacaya waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder magaalada khaza ayaa maalinkii boqol soddon iyo lixaad oo xidhiira martigelinayso dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda taasoo ay ku shiidayaan maalin walba in badan oo ka mid ah muslimiinta marinka khaza iyadoo wararka ka imaanaya khaza isu soo tarayaan saacadba saacadda ka dambeysa waxayna sheegayaan duqaynay ku shiideen haween iyo carruur aan waxba galabsan taasoo ka dhacday qaybo badan oo ka mid ah marinka khaza duqayn bahalima ayay martigelisay mandiqada daliil balax ee waqooyiga jiida khaza waxayna ka dhacday guri ku yaala mandiqadaasi waxaana ku waxyeeloobay dadkii deganaa guriga iyadoo ay sidoo kale ku dhaawacmeen tobanaan kale magaalada khanyonis duqayn ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday tiro ka mid a dadkii ku sugnaa goobta la beegsaday isbitaalada caafimaadka ee magaalada ayaana la geeyey in ka badan lix iyo toban ruux oo ku shiiday duqayntaasi iyadoo burburka dhismayaasha hoostooda lagu la'yahay dad badan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxauu kiyaanka saayuniga ku kacay in ka badan saddex iyo toban xasuuq uu xushlimo ah kaasoo ay ka dhasheen shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn ka geystay bartamaha jiida khaza waxayna aleeshay guryo iyo goobo ay deganaayeen dad barakacyaal ah mandiqada dariil balax ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn xoogan ay ku shiideen dad badan duqeyntan ayaa si gaara kaga dhacday guri ku yaala bartamaha mandiqada waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ku sugnaa guriga la beertilmaameedsaday sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn cudwaaniya ka geystay mandiqada baytillaahiya waxaana halkaasi ka dhashay shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah in badan oo ka mid ah dadkii ku dhintay duqeyntaasi ayaana ah haween iyo carruur goobjoogayaal ku sugnaa goobta ee duqeynta ka dhacday ayaa ka waramaya waxaa ka dhacay baytilaahiya iyo halka la beertilmaameedsaday اللي صار كنا احنا في بيوتنا هنا منطقة باعتبارها آمنة استهدفوها بالطيران الحربي البيت كله بالطيران الحربي كل اللي طلناهم من البيت أطفال waxaan halkan ku tirinaynaa inay tahay mandiqad aamin ah guryaheena ayaan iska joognay waxaa beegsaday diyaaradaha dagaalka guriga uu dhammi diyaaradaha ayaa burburiyey waxa guriga joogay oo dhan waxay ahaayeen carruur halkaani ma joogin wax ka mid ah kooxaha muqaawamada si ulakac ayay u beegsadeen guriga kani waa cadow fulay ah oo khiyaano badan wuxuu mandiqadan ku tilmaamay inay tahay mandiqad aamin ah kadibna wuxuu bilaabay inuu dadkii ku dilo waa cadow fulay ah فيش منطقة أمنة جابعت أهلنا اللي في الشمال على الجنوب وبدأ باست- باستهدافهم هذا عدو جبهة لا يفهم إلا لغة القوة كما تشاهدون استهداف إسرائيلي لمنطقة مشروع بيت لاهيا منزل يقتلها عدد من المواطنين وجود عدد من الشهداء في المنزل
sidaad arkaysaan waa beegsi ay yahuudda beegsadeen xaafadda ku taalla beetlaahi waxaa degnaa halkan tiro dad ah waxaa jira dad shuhado ah oo halkan ku shahiiday sidoo kalena tiro dhaawac ah ayaa jira kooxaha gurmadka degdega ayaa goobta si degdeg ah ku soo gaaray waxayna isku dayayaan inay badbaadiyaan dadka waxaa jiray carruur ku jira burburka dhismaha hoostiisa لا يزال هناك عدد من الأطفال تحت أسطح المباني المبنى المتواجد أمامكم ciidamada yuhuudda ayaa kuwa u dhaqmaya sida wuxuusi oo kale waxay ka geysanayaan marinka khaza ayaana ah mid muujinaysa in aysan lahayn damiir bani aadamnimo waxayna ku kacayaan arrin laga argagaxo aan marnaba qofka kusoo dhicinin maskaxdiisa waxay ciidamada yuhuudda duqayn ku dileen maryamo iyo cabdullaahi oo ahaa aroos cusub saddex maalin markii ay kasoo wareegatay arooskooda waxay ciidamada yuhuudda ku dileen duqayn xooggan oo ka dhacday deegaanka qarbatil cadas ee magaalada rafax kadib markii ay beegsatay guriga ay ku aqalgaleen wiilka iyo gabadha guriga la beegsaday kuma shiideen labadooda oo keliya waxaa sidoo kale ku shiiday dad badan oo deganaa guriga kooxaha gurmadka degdegana maysan badbaadin ilaa iyo toddoba ruux mooye waxaana burburka dhismayaasha hoostooda iyo biraha shubka laga dhex raadinaya dadka dhaawacyada qaba shuhadada ayaana la aqoonsan karin duqeynta oo xoogganeed awgeed sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay weeraro xukugalla ka geysteen deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin waxayna waxyeello kala duwan u geysteen dadkii ku dhaqanaa deegaanadaasi magaalada ramallah ay ciidamada yuhuudda oo sita gawaarida gaashaaman gudaha u soo galeen waxayna burburin ugu dhaqaaqeen guryihii iyo goobihii ganacsi ee ku yaala magaalada gaar ahaan xaafadda masaa'iif waxay sidoo kale gudaha u galeen magaalada naabolis ee daanta galbeed waxayna gaadiidka gaashaaman ay wateen ku xidheen waddooyinka magaalada waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda dhowr jiha ka soo galeen magaalada alkhaliil gaar ahaan deegaanka dawar ee hoostaga magaalada waxayna sida bacaadadooda ayd ku dhaqaaqeen falalkii argagaxgelinta ay kula kacayeen dadka deegaanka ciidamada yuhuudda ayaa xoog ku soo jiiray deegaanka kowbar ee waqooyiga ramallah waxayna halkaasi ku burburiyeen guryo badan dagaalyaano ka tirsan yuhuudda ayaa arbushaad iyo dhibaatooyin ka geystay muqayimka fawaar ee ka midka deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin dhinaca kale kooxaha muqaawamada ayaa daabacay dambaal loogu magac daray xukuumaddiina been bay idiin sheegaysaa taasoo lagu soo bandhigaya arrimo dhowr oo ku saabsan heshiiska xaban joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga ee dhex mari doona labada dhinac dhambaalkan ay kooxda muqaawamadu ku daabaceen barta ay telegramka ku leeyihiin ayaa lagu soo bandhigayaa sida uu benyamin netanyahu u tuuray arrinta ku saabsan lahaystayaasha yuhuudda uguna badashay arrin ka yaabiyey in badan oo ka mid ah dadka yuhuudda taasoo ah inuu laaluush ku bixiyey sidii uu usii joogi lahaa madaxtooyada looga arrimiyey dadka yuhuudda fariintani bayse muqaawamada ayaa kusoo beegmaysa xilli uu maanta baaqday kulun ay lahaayeen wakiilada ehelada maxaabiista iyo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu taasoo looga arinsani rabay sidii loo soo dayni lahaa lahaystayaasha yuhuudda ee ku jirta gacanta muqaawamada looguna soo celin lahaa eheladooda madaxa maktabka siyaasadda ee kooxda muqaawamada ismaaciil haniya ayaa sheegay inaysan heshiiska ogolaan doonin ilaa ay yuhuudda ka joojiyaan duqaymaha kana baxaan guud ahaan marinka khaza go-doonkan ay ka qaadaan dadka barakacayaashana ay si nabadda ugu laabtaan deegaanadooda ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin dowlad falastiiniyadda ah oo ay xukumayaan dad falastiiniyiin taasoo ah waxyaabaha ugu daran ay dowladaha caalamka ku cadaadinayaan yuhuudda wuxuuna intaa ku daray netanyahu in heshiis walba oo dhex maraya falastiin iyo yuhuudda u ahaada wadaxaajood dhex maraya labada dhinac oo keliya aysan ku lifaaqnayn dowladnimada falastiin netanyahu oo sii hadlaya ayaa wuxuu intaa raaciyey wixii dhacay toddobadii oktoobar inay ahaayeen dagaal argagixiso oo ay soo qaadeen kooxaha muqaawamada waa sida uu hadalka u dhigaye dagaal oogii netanyahu ayaa iska inatirayo waxa uu ka wada jiiday khaza isagoo aan arkin inay tahay mid argagixiso balse waxa ku dhacaya ay yihiin dagaal argagixiso ay soo qaadeen muqaawamada mar uu soo hadal qaaday netanyahu laystayaasha yahuuddi ay ku sugan marinka khaza ayaa waxa uu sheegay in lagu sii deyn doono howlgallo milatari ama wadaxaajood ay la galaan muqaawamada maamulka netanyahu ayaana cod dheer oo wadajira ku sheegay in aysan dhisman doonin dowlad falastiiniyadda oo la wada aqoonsan yahay sida muuqata yahuudda ayaa ku dadaalaysa in ay meesha ka saaraan falastiin iyo guud ahaan dadka falastiiniyiinta duqeymaha sida joogtada loogu garaacaya marinka khaza ayaana qayb ka ah baabi'inta muslimiinta falastiin
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa weeraro hor leh ka fuliyey dalalka burkina faso iyo nigeria wararka ka imaanaya mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ay weeraro hor leh ka fuliyeen dalalka burkina faso iyo nigeria bayaan kooban oo ku qornaa luqadaha carabiga iyo ingiliishka ayaa lagu faahfaahiyey qaabka ay u dhaceen howlgalladan cusub ee ay fuliyeen mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin weerarka koowaad oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika ku qaadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda nigeria askarta ayaa ku sugnaa deegaanka tiira oo ka tirsan gobolka talaabiiri waxaana goobta isaga firxaday ciidankii ku sugnaa kontaroolka iyagoona ka cararay hub iyo agabyo militari dalka burkina faso waxaa isagana ka dhacay weerar kale oo ay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen ciidamo ka tirsan xukuumadda dalkaasi weerarkan oo ahaa mid ka mid ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexayso deegaanada samaaga iyo kugwi ee dalka burkina faso muddo kooban oo ay rasaas socotay kadib waxaa goobta isaga firxaday askarta xukuumadda burkina faso iyagoo ka cararay hal qori oo bkm ah afar mooto iyo agabyo kale mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa sii kordhiyey weerarada ay ku beegsanayaan wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaas oo lagu beegsaday askarta xukuumadaha dabadhilifka ah iyo maleeshiyaadka murtasaqada fagnar weeraro kal sii horeysay ka dhacay wadamada maali burkina faso iyo nigeria ayay mujaahidiinta ku dileen ku dhowaad soddon askari dhinaca kale mas-uul ka tirsan wasaaradda difaaca ee xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalka masar xogo dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil waddanka masar loogu geystay mas-uul ka tirsan xukuumadda yemen kaas oo dilkiisu ay kasoo baxayaan warar kala duwan safaarada dowladda yemen ee dalka masar ayaa shaaca ka qaaday in la dilay jenaraal xasan bin jalaal al cubeydi oo ah mas-uulkii farsamada hubka wasaaradda difaaca xukuumadda yemen kaas oo si dhagar ah loogu dilay bartamaha magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar bayaan kasoo baxay safaaradda oo ay ku baayisay barteeda facebookga ayay ku sheegtay in ay si weyn ula socoto oo ay ka walacsan tahay arrinta ku saabsan jenaraal xasan al cubeydi kaas oo meydkiisa laga helay guri uu ka degan yahay caasimadda masar ee qaahira tan iyo markii uu khabarkanna soo gaaray waxay safaaraddu u xilgaartay guddi inay tagaan halka lagu dilay janaraalka ayna xiriir la sameeyaan dhammaan saraakiisha amniga xukuumadda masar ee ay qusayso arrintan si ay baadhitaan dhab ah uga sameeyaan dhacdadan xanuunka badan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay safaaradda dowladda yemen ilwareedyo isku mid ah ayaa sheegaya in jenaraal xasan oo ahaa mas-uulkii farsamada hubka wasaaradda difaaca xukuumadda yemen ayaa la helay isaga oo lagu dilay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada qaahira waxaana goobta yimid ciidamo booliis ah oo baaritaano ka bilaabay goobta ilwareedyo ka tirsan waxa loogu yeedho xuquuqda aadanaha ayaa shaaca ka qaaday in jenaraalka la helay isaga oo ay gacmaha xergo uga xiran yihiin jirkiisana ay ka muuqdaan dhowr mindi oo lala dhacay iyagoo intaa ku daray in falkan uu dhacay laba maalmood ka hor arrintan ayaa bannaanka usoo baxday kadib markii asxaabta jenaraalka ay waayeen xiriirkiisa taas oo ugu dambeyn sababtay in lagu jebiyo guri uu degnaa halkaas oo laga helay meedkiisa ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijinin safarka uu ku maqnaa jenaraalkan inuu ahaa mid caafimaad iyo mid militari balse waxay xoguhu tilmaamayaan in muddooyinkii lasoo dhaafay safaro dhowr ah uu ku maray magaalooyinka riyaad qaahira iyo dalka cummaan wasaaradda difaaca xukuumadda yemen ayaa sheegtay in dilka jenaraal xasan bin jalaal ay mas-uul ka yihiin sirdoono shisheeye waxaana ku baaqday in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo sababta dilka ka dambeysay iyo cidda mas-uulka ka ah geesta kale imaarada islaamiga ah ayaa casumtay waalid ilmihiisa u horay halgankii jihaadka wasiirka arrimaha gudaha ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan sheekh siraajuddiin xaqaani ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xaaji helmandi oo ka mid ah waalidiinta ubadkooda u horay halgankii labaatanka sano socday ee lagula jiray maraykanka iyo xulufadiisa warbaahinta islaamiga ah ee imaarada waxay sheegtay in xaaji helmandi oo lix ka mid ah carruurtiisa usoo hormariyey kolonyada shuhadada inta uu socday dagaalka ka dhanka ah gumaystaha maraykanka iyo xulufadiisa sidoo kale waxay imaaradu soo bandhigtay sawirka alwaalid xaaji helmandi iyo wasiirka imaarada gudaha ee imaarada islaamiga oo fadhi gaar ah yeeshay waxay tani qayb ka tahay jalsada ay mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ah ku qaabilayaan waalidiinta iyo araamisha raggii naftooda u horay halganka jihaadka ugu dambeyn ruushka ayaa sheegay in kun iyo shan boqol oo askari uu ku dilay magaalada afdiifka wasaaradda gaashaaniga ee dowladda ruushka ayaa shaacisay in ciidamada ukraine ay ka dileen in ka badan kun iyo shan boqol oo askari intii ay ciidamada ruushka gacanta ku dhigeen magaalada afdiifka ee dhaca bariga dalka ukraine halkaas oo bilihii lasoo dhaafay dhinacyadu si weyn uga loolamayeen ayna ka socdeen dagaallo xoogan ruushka waxa uu intaasi ku daray in tiro badan oo ka tirsan ciidamadeeda militariga ay ku waayeen dagaalka ay la galeen ciidamada militariga ruushka kaas oo in ka badan afar bilood ka socday magaalada afdiifka waxay ugu dambeyn kusoo dhammaatay in ciidamada ruushka ay calankooda ka taageen xarunta maamulka magaaladaas iyo warshada dhuxusha muuqaalo kala duwan oo lagu soo duubay gudaha magaalada oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada ruushka oo la wareegay qeybo ka mid ah magaalada kadib markii dagaalo lusku riiqmay oo qaatay muddo ka badan afar bilood oo magaaladaasi ku dhex maray dhinacyada
في جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa macluul daran ayaa ku dhufatay qaybo ka mid a waddanka etoobiya xilli dalkaas sannadihii u dambeeyey uu ahaa saaxe ay ku loolamayaan qowmiyadaha isdiidan ee waddankaasi ka soo jeeda warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin malaayiin qof etoobiyaan ah kadib markii ay dalkooda ka dilaacday macluul halis ah oo dhinaca dhulka u dhigtay dad iyo dunyo intaba wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in si maalinla ay u dhimanayaan boqolaal ruux oo badankood kasoo jeeda qowmiyadda tigreega hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ka dardaar warinaya xaaladda malaayiin qof kuwaas oo loo diiwaan geliyey inay la nool yihiin xaalad macluul daran ah warbixin kasoo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dad ka badan toban milyan oo etoobiyaan ay wajahayaan cuntayari bahsan meesha ugu daran ee macluusha loo asteeyey waa gobolka tigre oo dadka ku dhaqan lagu qiyaasay lix milyan oo ruux saddex dhibic shan milyan oo ka mid a dadka waqooyiga itoobiya degan ma haystaan waxay cunaan abaar raagtay oo isku beddeshay macluul ayaa diiranaysa malaayiin bashara sida warbixinta ku cad caruurta haweenka iyo dadka waayeelada ayaa tarabtarab u dhimanaya waxaana gaabaysa gurmadkii laga filayay xukuumadda adis ababa madaxweynaha ku-meelgaarka ee ismaamulka tigre iyo madaxa hay-adda w h o ayaa caalamka u qayla dhaansaday balse nidaamka abey axmed ayaan welwel sidaasi u weyn ka muujinaynin xaaladda gobolka tigre ka taagan madaxweynaha ismaamulka tigreega ayaa ku calaancalay in siyaasadda oo aan heshiis buuxa laga gaarin ay dadkiisa dhaxal siisay macluusha aadka u daran ee ku habsatay wuxuu abey axmed iyo la taliyaashiisa ugu baaqay inay wada dhaqan geliyaan dhammaan qodobadii laga heshiiyey ee kasoo baxay wadahadaladii magaalada bretoria dalka koonfur afrika baare xabashi etoobiyana oo wax ka dhiga jaamacadaha reer galbeedka oo tacliiqiyey waxa ka socda dalkiisa ayaa la meeldhigay macluushii etoobiya ku dhufatay bilowgii sideetameeyadii qarnigii lasoo dhaafay wuxuu sheegay in taliskii mangiste xeyle salaasi uu iska indha tiray macluushii etoobiya halakaysay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii taas beddelkeedana uu sare u qaaday ololihii militari ee ka dhanka ah mucaaradka arrinkaasoo sababay in caalamku uu gurmad deg dega gaarsiin waayo gobollada etoobiya taas beddelkeedana dhammaan hay-adaha xukuumadda adis ababa ay ku mashquuleen hurinta dagaalka falkaasi maangaabnimada ahaa ee mangiste ayaa sababay in bilo kooban gudahood ay gaajo iyo cuduro u dhintaan dad ka badan hal dhibic shan milyuun oo qof oo xabashi ah baaraha ayaa siyaasadda uu hadda adeegsanayo abey axmed la meel dhigay midkii uu qaatay mangiste isagoo tusaale nool u soo qaatay in bishii nofembar ee sanadkii laba kun labaatankii ay dowladda itoobiya duulaan ku qaaday ismaamulka gobolka tigrey wakhtigaas oo ah xilliga beeraha ay tacbadaan dadka ku dhaqan gobolkan oo noloshooda inta badan ku tiirsan tahay tacabka beeraha beegsiga kaabayaasha dhaqaalaha gobolka iyo kanaalada webiyada ee gobolka tigrey ayaa la rumaysan yahay inay kaalin weyn ka qaateen macluusha taagan waxaana usii dheer dagaaladii sokeeye oo dhulka geliyey ilihii cuntada bulshada dadka tigreega oo u badan kuwa ka shaqaysta gacantooda sida farsamada iyo beeraha ayaa hadda taagan xaalad aada uga liidatay dagaaladii ay la soo galeen xayla salaasi abey axmed ayaan marnaba iclaamin in dalkiisa ay macluul ka jirto si uu u helo gurmad caalami iyo mid gobol intaba taasi beddelkeedana wuxuu jeedinayaa hanjabaadyo ka dhana shacabka soomaaliyeed isagoo ku hadaaqaya inuu qabsanayo badda soomaaliya abey maalmihii uu ka qaybgelayay shirkii ay soo qabanqaabisay hay-adda waraabka iyo beeraha ee ka dhacay dalka talyaaniga hal kelimad kama dhihin boqolaalka qof ee isbuuc walba gaajada ugu dhimanaya gobolka tigre nasiib daro xukuumadda hadda ka jirta itoobiya waxay adeegsanaysaa isla siyaasaddii uu xayla salaase isaga indhatirayay abaartii sideetameeyadii abey wuxuu awoodaa inuu xashdiyo hay-adaha gargaarka caalamka si cunto iyo daawo loo geeyo malaayiinta ku dhiban gobolka tigre balse wuxuuba iskala weyn yahay inuu dhaho dadkayga waa tabaalaysan yihiin sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah aqoon-yahanada itoobiya ee qurba joogta ah ra-iisul wasaaraha itoobiya oo markii uu xukunka qabtay caalamka isaga dhigayay nin isbedel doona ayaa laba sano kadib isku beddelay dagaal ooga rabshad ujoog colaad huryo ah sida ay ku andacoonayaan dadka isaga mucaaradsan digniinaha cusub ee la bixiyey ayaa ah in dadka ku dhaqan ismaamulka amxaarada ay wajihi doonaan mid ka mid a masiirka tigreega sababo la xiriira dagaalka aan kala joogsiga lahayn ee ka socda gobolka iyo xukunka xaaladda deg dega ee lasii dheereeyey kooxda fano ayaa sheegaysa in magaalooyinka qaar ay cunnadu gaabis ka tahay islamarkaana ay ciidamada federaaliga xasuuqayaan dadka beeralayda oo ah isha ugu muhiimsan ay cuntada ka helaan dadka amxaarada ah gobolka waalo ee dhaca waqooyiga ismaamulka amxaara ayaa cuniyari bahsani ka jirta inkastoo aan weli lasoo calaamadayn xaalado macluul ah duuqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha darooniska turkiga ee itoobiyaanku adeegsadaan ayaa galaaftay nolosha boqolaal amxaara ah waxayna duqeymaha tuulooyinka iyo deegaanadii iskuraranka ahaa ee dadku ku badnaayeen u rogeen kuwa haawanaya wariyaasha iyo baarayaasha xuquuqul insaanka ayaa loo diiday inay galaan gobolka amxara sababo la xiriira xaaladda bandowga isgaarsiinta ayaa aada u xadidan mas-uul u hadlay hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa dhinacyada dagaalamaya ku eedeeyey in ay diideen in dawooyin la gaarsiiyo dadka ku sugan jiidaha dagaalka kuwaas oo ay ka go-een dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa abey axmed ayaa wasiirkiisa cusub ee arrimaha dibadda u magacaabay teye aaski saleski oo horey usoo noqday la taliyihiisa dhanka siyaasadda dibadda iyo safiirka itoobiya u fadhiya xarunta qaramada midoobay teye aaski saleski waa amxaar xubinka ah xisbiga talada haya ee b b balse inta badan siyaasiyiinta amxaarada ayay isku dhaceen abey sababo la xiriira dagaalka ka holcaya gobolkooda ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله